taariikh nololeedkayga waxa weeyaan waxaan ku dhashay magaalada booloburde gobolka hiiraan dugsiga hoosaan halkaa uga soo baxay aabe naxariista jana allah siya booliisku ahaa waxaana loo bedelay magaalada baydhaba dugsiga dhexan halkaa uga soo baxay kadibna dugsigii sare waxaan uga soo baxay raagowgaas ee magaalada muqdisho caasimada kadibna waxaan ku biiray ciidankii cirka soomaaliyeed anigoo markaa bilaabay grand schoolkii oo laba sanadood theorygii kadibna practicekii bilaabay oo la isii daayay soolo aan u duulay keli ahaan kun iyo sagaal boqol iyo todobaatan iyo lixdii trainino fara badan ayaan qaatay waxaan kabtan ka ahay airbus three hundred twenty asliyey dee iminka loo doodaa inay dumarku shaqooyinka waaweyn qabtaan ama xuquuqdoodii kale ama arrimihii kala soo galaan wakhtigaa hore hore ee dhowr iyo toddobaatanka horraantiisiia maxaa kugu dhaliyay inaad noqoto duuliye sare oo aad markiiba tiraado ciidanka cirka soomaaliyeed ma kamid noqonaya waxaa igu dhaliyey maadaama annaga qoys ahaan aan ciidamada aan u badnayn ayaa waxaan deganayn maaragtay airforce baseka saldhiga ciidanka cirkaan deganayn gurigaygana koonuhu geeska u xigay ranwayga agtiisu ayuu ku yiilay marka aroortaas waxaan eegi jiray diyaaradaha dagaalkee kacay soo tegay kacay soo tegay marka aroorta hore soo kaco wax baranayo maaragtay aroorta hore maaragtay maskaxdaada fresh tahay wax baranayso waan eegi jiray waxaan dhihi jiray ilaahayo ha idilin anoon garoonkan ka kicin oo kusoo degin markaa ayaa niyeystay marka kadibna dee waxaan maaragtay la xiriiray gabdhaha adduunka oo maaragtay duuliyaala marka way ku yaraayeen way igu encourage garey u beesigeliyeen inaan noqdo beriga internet namu jirin aan kaa dhex gale beriga internet namu jirin sidee baad kula xidhiidhay gabdhahaasi waxaan kula xiriiray fax baan u diri jirnay marka iyagaa kuusoo jawaabaya faxka la isiiyey kuwa wiilal badan oo runtii airline ka shaqeeya aad ila dadaalay kheer allah siiye marka iskuulo fara badan bay yidhahdeen iskuuladaa wac la xiriir fax u dir way soo jawaabeen maasha allah waraaqa markii dambeeto correspondence ayaan ku dhigin jiray markii dambe waraaqaan ku wada xiriiri jirnay meel ahaan marka alxamdulilah ilaahay wuu igula garab qabtay xisaabta waanaad aada ugu fiican tahay iyo physicska iyo astronomiga marka waxw wax kastau kuu fududaanaya markaad niyad u haysano hadafkaaga maaragtay hal meel yahay maaragtay goolkaagana waad ka salgaari karaysaa inkastoon dhibaato fara badan xagga ragga qaarkood aan kala kulmay haddana dhaguma jalaqsiininoo taynan baa ka watay iminka adu waxaa tahay qof dee muuqda oo lagu soo hiranayo la eeganaya oo waktigaa fog weliba ilamaa duuliyo sare gaadhay intii iminka aad ogaantaha gabdha soomaaliyeed dee da-day doonaan ha ahdaane cid bayloodnimo ama duuliyanimo baratay ama ku shaqaysa ma haysaa ma maqashay maxaa loo waayay dad kale kula tagay wallaahi maasha allah horta hore aad iyo aad baan isugu dayay inaan maaragtay maadaama aan shahaadada maaragtay instructornimada aan haysto macalinimo duuliyana iska noqo ma aha waa ina waxyaabo fara badan baa maaragtay requirements fara badan baa jira laakiin waxaa jirtay gabar dhowr sanadood ka hor oo toban jir aheyd ku hamiyeysa inay duuliya noqoto oo adee dhinacan i think washington d c i believe if i'm not making mistakes inay maaragtay jirtay mar gabar macalimada la-ag taagneed kusoo warneed diyaarad yurosesna ay bactuurnida arkayay aad baan ugu farxay laakiin warkeeda dib daba uma maqal